بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن كسو جرني كتابكي الأربعون النووية نوى كالميسرين شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وحن كسو جرني حديثكي لبات شرحيسة شرحنا وان soo dhamaynay halkan waxaan ka bilaabana haddii la yidhaahdo faa'iidooyinkii xadiidka laga qaadanayay oo uu sheikhu soo koobay wuxuu leeyahay shiikhu xadiidkan faa'iidooyin fara badan baa ku jira oo haddii qof uu doono inuu kala soo dhex baxo faa'iidooyinka ku jira kuwa tooska ah iyo kuwa maaragtay laga fahmayaba kitaab dhan buu ka qori lahaa buu leeyahay mujallad kaamil ah laakiin xoogaa tilmaamo yar yaan bixinaynaa buu leeyahay iyo inta aan ka xasuusanno faa'iidada koowaad shiikhu wuxuu leeyahay caddayn la caddaynaayo akhlaaqdii wanaagsaneyd ee rasuulka sala allahu alay wasalama iyo inuu la fariisan jiray asxaabtiisa shiikhu marka faa'iidada koowaad wuxuu leeyahay caddayn la caddaynaayo akhlaaq wanaaggii rasuulka sal alla ly slama iyo inuu la fariisan jiray asxaabtiisa oo iyaguna maaragtay ay u soo fariisan jireen keligiis aanu meel fariisan jirin oo aanu u arki jirin inuu ka sarreeyo bal waxaa dhacday buu leeyahay in maaragtay jaariyadii ay rasuulka sal alla ly slam gacanta ka qabato oo ay maaragtay gurigeeda geyso si uu ri maaragtay u liso tawaaduc uu tawaaducaayo kolley marka ayay takhriijiyeen hadalka shiikha waxay ku ishaareen in laga hadlaayo xadiidkii hijrada ka sheekeynaya rasuulka sal sl markuu maka ka soo tegey oo cadowgiisii reer makaad oo mushrikiinta ahaa uu ka soo cararay isaga iyo abubakar iyo laba noo kaleo la socotay nin dariiqa tusaayey iyo nin kale oo caamir ibn fuhayra la yidhaahdo ilaa afar bay ahaayeen baa layidhi marka way soo mareen meel bay deganayd waxaa layidhi qudayd meesha la yidhahday ku noolayd islaantaani islaan waayeelay ahayd waqti abaareedna waa la joogay marka cunto ayuu weydiistay hilib iyo timir inay ka iibsadaan waxna ma ma haynay ay tiri marka wuxuu u soo maaragtay lisay buu leeyahay soo ma jeedid xaashiyada ri aada u liidata oo wax caana aan lahayn markii uu rasuulku sal ly slama labadiisa gacmood ku masaxay candhadeedii oo markaas saas caanihii ay uga soo darareen xaakim baa wariyuu leeyay qisadu marka waa qiso dheer markuu marka rasuulka sal slam cuntay waxaas weydiiyey oo waxba mahayn ay tiri markii ay macnaha cuntay waxaas weysay waqti abaareedna waa la joogay wuxuu yidhi maaragtay ridaas bal ka waran markaasu waxay tiri waa ri arigii ka hartayoo yacni tacbaannimo darteed arig u hartay markaasu wuxuu yidhi wax caanaa ma leedahay ridaasu markaasu waxay tiri mayo intaa waa ka liidataa in caana laga helo way ka liidataa xaaladdeedu waa aad bay u tacbaansantah markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam ata'daniina lii an axlubahaa ma ii oggolaanaysaa inaan liso markaas waxay tiri hadde haddaad caana ka helayso liso markaasaa rasuulka sal alla ly slama yidhi halay keeno ile dad kalea la socday moogta marka gacantiisii buu ku masaxay rasuulku sal alla alay slama candhadeedii oo bismillaahi buu yidhi kadibna waa ridii buu maaragtay u duceeyey rasuulku sal alla ly slama lugihii bay kala qaadaa la yidhi markaasaa caanihii ka soo darareen subxana allah sidii inay wax cunayso kale waxbaa alla ku arsuqay markaasay raamsanaysaa markaasaa rasuulka sal ly slm wuxuu yidhi weel hala keeno weel weliba xoogaa iska roon oo koox maaragtay waraabin kara markaasuu caano badan ka lisay rasuulka sal ly slm oo xoortii la arkay markaasuu islaantii lafteedii oo iyada lafteedu iska axwaalaysnayd yuu caanihii maaragtay ku bilaabay iyadii buu ku bilaabayba kadibna raggii la socday buu rasuulka sal ly slm caanihii siiyey ilaa ay maaragtay ka oonbaxeen rasuulka ugu dambeeyey sal alla ly slama si fiican bay uga dhergeen marka markii intaasu dhacday kadib uu haddana mar labaad lisay ridii oo weelkii maaragtay u buuxiyey marka iyadoo caano badan haysata yuu ka tegay rasuulku sal alla ly slama markaasaa ninkeeda u yimid isagoo wada maaragtay arigii weyda ahaa ee tacbaanka ahaa markuu caani arkay buu la yaabay markaasuu yii xaggee waxaan ka heshay markaasuu yahay yani sababtu weydiina marka maxay tahay wuxuu leeyahay dee xoola caana leh kuguma ogeyn gurigan wax yani xoola maaragtay caana leh kuma ogeyn ma joogine xaggee waxaana ka yimaadeen markaasuu waxay tiri nin baana soo maray barakaysan oo xaaladiisaas saas ay tahay markaasuu yii bal ii tilmaan markaas rasuulka sal sl tilmaamihiisii iyo quruxdiisii iyo wixii bay ka sheekaysay markaasuu wuxuu yidhi alla ilaahi waa maaragtay ninkii maka joogay oo reer quraysheyd ay ishayeen waayo buu yidhi waxaanan aada u jeclaystay bal inaan la socdo waanan maaragtay raadin doonaa oo waa raaci doonaa haddii aan haddii ay ii sahlanaato marka waxaa la sheegay maaragtay in mako dhawaq laga maqlay oo lagu faaninayo umu macbad iyo maaragtay rasuulka sal slam oo u yimid oo iyaguna ay faa'iideen oo rasuulka sal ay soo dhoweeyeen kuwaasna ay soo ceyriyeen reer makaadna ay soo ceyriyeen rasuulka sal ly slam marka ridii iyo xaaladeedii iyo mucjisadii ka dhacday meesha iyo yaa shicirkaas lagu tilmaamay asmaa binti abubakar baa marka waxay leedahay saddex habeen baan joognay bay leedahay markii macnaha abubakar iyo rasuulka sal slam ay maka ka baxeen maanan garanayn marka meeshay aadeen ile madiina un soconnaa ma dhihin iyagu maogta marka waxaan abyaadda sheegay waxaa lagu sheegay inuu jinni ahaa oo cod bay maqlaayaan waxna maarata ma arkaan marka markii aan warkaa maqlin waxaan ogaanay marka meesha uu aaday inay madiina tahay saasay leedahay asmaa binti abibakar marka calaa kulli xaal tawaaducu marka wuu ka muuqdaa meesha rasuulka sal waa uu tawaaducay laakiin shiikhu sida uusu talkhiisiyey hadalka xoogaa maaragtay aada uma cadda inuu marka kolley yani aada uguma eka macnaha qisadii umu macbad sheikhu wuxuu leeyahay waxaad ogaataa mar kasta oo aad u tawaaducdo in maaragtay sharaf ay kuu kordhayso lianna man tawaadaca lilaah rafacahu allahu caza wajal qofkii alla u tawaaduca alla kor buu u qaadaa marka waa xadiid oo imaam muslim uu weriyaaba sidaas ah maa tawaadaca axadun lilaah ilaa rafacahu qof alla uma tawaaduco ilaa alla kor buu u qaadaa faa'iidada labaad waxay tahay in maaragtay ay bannaan tahay in ardadu ay shiiqooda la fadhiistaan laakiin waxaa sharti ah buu leeyahay inaan shiikha wakhtiga laga dhumin oo mararka qaarkood shiikhigo wakhtigiisa ku dadaalaya oo inuu maaragtay wakhtigiisa ka faa'iidaysta raba yaa loo imaanayaa markaasaa fadhiga agtiisa la dheeraynayaa wuu dhibsanayaa marka mararka qaarkood waxaa dhici karta war habeenkii waa uu gaaban yahay iyo wax noocaas oo kale ah inuu u sarbeebo inaan la fahmin baa dhici karta laakiin jacaylkay jecel yihiin shiikha darteed yay maaragtay iskala fadhiyaan oo la sheekaysanayaano taas marka ma fiicna faa'iidada saddexaad shiikhu wuxuu leeyahay malaa'igta waxaa suurtagal ah in ay maaragtay ku soo baxaan suurad suuraddii alla uu abuura aan ahayn oy wax kale isu ekaysiiyaan sababtoo jibriil wuxuu yimid isagoo maaragtay nin suuraddiis leh sababtoo nin aanay garanayn oo maaragtay calaamadihii xataa safarku aanay ka muuqan oo waxaas bay ku tilmaameen oo dhar fiican qaba oo haddii qof yidhaahdo marka yacni suuradaas ay iyagu maaragtay isu beddelayaan ma waxay awood u leeyihiina oo markay doonaan iska samayn karaan mase waa wax maarata alla gacantiisa ku jira jawaabtu waxay tahay waa wax alla gacantiisa ku jira oo malaggu yacni wax kale iskama dhigi karo ilaa in alla u edma moogiye faa'iidada afaraad waxay tahay in qofkii wax ku baraayay laga edab qaato sida jibriil uu sameeyey sababtoo ah rasuulka sal ly slam hortiisuu soo fadhiistay isagoo si edban u soo fadhiisanaayo faa'iidada shanaad waxay tahay in maaragtay tawriyadu ay bannaan tahay oo waxbuu maaragtay xoogaa maldahayaa yaa maxamed marka uu yidhi cibaaradaasina waa cibaarada dadkan reer baadiyaha ah ay ku hadlaan marka sidii reer baadiyahoo kale uu hadlay si uu maaragtay isugu ekaysiiyo ayagii oo ilaa dadka magaalada jooga ee akhlaaqda wanaagsan lihi rasuulka sal ly slam uguma yeeraan yaa maxamed faa'iidada lixaad waxay tahay fadliga islaamku uu leeyahay iyo inay habboon tahay wax ugu horeeya ee la isweydiiyey inay iyada noqoto oo islaamkii la barto sidaa darteed rasuulka sal alla ly slam haddii uu dad dacwo u diraayo wuxuu fari jiray inay wax walba ka hormariyaan towxiidka oo dadka ay ugu yeeraan inay qiraan ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye maxamedna uu yahay rasuulka alleh sala alla alay slam faaidada toddobaad waxay tahay in arkaanta islaamku ay tahay shantan waxaana sii xoojinaya xadiidkii ibni cumar bukhaariy muslim ba ay wariyeen buniya alislaamu calaa khamsin islaamku waxaa lagu dhisay shan oo towxiidka ugu horeeyo kadibna salaadii kadibna zakadii kadibna soonkii kadibna xajkii shantaasaa lagu sheegay xadiidkan marka waaba imaan doonaa arbaciinkuu ka mid yahay isaguna oo shiikhu wuxuu leeyay waa waa sharxi doonaa buu leeyahy faa'iida sideedaad waxay tahay salaadu fadliga ay leedahay sidoo kale inay ka horreyso acmaashii kale oo dhan marka tawxiidka laga soo tago faa'iida sagaalaad waxay tahay isku tirtirsiin la isku tirtirsiinayo in salaaddii la oogo oo iyada toosan lala yimaado sidoo kale caddayn la caddaynayo inay salaaddii tahay rukni arkaantii islaamka ka mid a faa'iidada tobanaadi waxay tahay sakada oo la bixiyo bisha soon oo la soomo bisha ramadaan oo la soomo beytkii oo loo qasdo oo la xajiyo in arkaanta islaamka ay ka mid yihiin haddii marka qof uu yidhaahdo qofkii ka taga mid ka mid a arkaantan afarta ah ile tawxiidka iyada waa qofkii ka taga inaanu muslim ahayn qof walba oo ogyaha moogtaha layskuma haysto laakiin afartan rukniya kale qofkii ka taga ma gaaloobaya ma sameya jawaabtu waxay tahay buu leeyahy shiikhu qofku haddaanu qirin waxaa dhici karta tan inuu marka tawxiidka soo geliya markuu su-aashiis weydiinaya mid ka mid a arkaantan qofkii ka taga ma gaalooba mase maya wuxuu leeyahay jawaabtu waxay tahay inaan idhaahno qofkii aan laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullahi qirin de waa gaal isaga waa ijmaac taas khilaaf kama taagna laakiin salaaddii iyo sakadii iyo soonkii iyo xajkii hadduu ka tago afartoodiba ama mid ka mid a waa la isku khilaafsan yahan buu leeyahay salaaddii iyo sakadii iyo soonkii iyo xajkii ama mid ka mid a hadduu ka tago waa la isku khilaafsan yahin wuu yidhi imaam axmed waxaa laga wariyey riwaayo dhahaysa in qofkii mid ka mid a arkaanta afarta ah qofkii ka taga mid ka mid a arkaanta afarta ah tawxiidka ka sokow inuu macnaha gaal yahay qofkaasi oo macnaha qofkii aan salaada dukanin waa gaal qofkii aan sakada bixinin waa gaal qofkii aan soomin waa gaal qofkaan xajinin waa gaal laakiin riwaayadaas wuxuu leeyahay daliil ahaan ma xoog badna buu leeyahay oo adiladu ma kudsinayso in rukni kastoo arkaanta afarta ka mid a ee lagu gaaloobo salaada ayuu ka hadli doonaa in iyada lagu gaaloobo laakiin sida saxdaa waxay tahay buu leeyahy shiikhu in afartan midda lagu gaaloobaya ka tegiddeedu ay tahay salaada sababtoo cabdullaahi bni shaqiiq baa wuxuu yidhi kaana asxaabu nnabiyi sala allahu alayh wasalama laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun ila asalaa wax acmaasha ka mida uma aanay arki jirin buu leeyahy saxaabadu ka tegidda laga tagaaho inay gaalnimo keenayso ilaa salaada moogiyo oo salaada haddii laga tago in lagu gaaloobayo yay aaminsanaayeen buu leeyahy marka saxaabadiiuu ka sheekaynaya cabdullahi bni shaqiiq adilo marka la yaqaana in arrintaas leedaha buu leeyahy shiikhu sidoo kale haddii uu salaadii waajibnimadeeda inkiro haba dukadee waa gaaloobayaa buu leeyahay sababtoo ah waajibnimada salaadu waa arrin diinkii daruur ahaan looga ogyaho laga yaqaano hadduu marka salaaddii ka suga tago ma soo qallaynayaa mase soo qallayn maayo wuxuu leeyahy wixii wakhti leh lama soo qalleeya buu leeyahy hadduu qofku kas uga tago oo wakhtigiis uu ka bixiyo dhaafiyo soo qallayn maaya buu leeyahy marka cudur daar la-aan hadduu qofku salaadda wakhtiga ka bixiyo soo qallayn waxaan leenahay buu leeyahay waxba ha soo qallaynin hadduu soo qalleeyo waxba u tari maysa buu leeyahay oo allah wuxuu yidhi waman yatacadda xuduud allahi fa ulaa'ika hum addaalimuun qofkii soohdimaha alle ka tallaaba duulkaasi waa duul daalimiin ah daalimkana wax lagama aqbalo qofkii salaada ka bixiya wakhtigeeda cudurdaar la-aan waa qof daalim ah rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofkii camal sameeya arrinkeennu aanu ku taagnayn diinteennu aanay qabin waa lagu radiyaa laga aqbali maayo qofkii marka salaaddii cudur la-aan uga taga ilaa wakhtigeeda uu ka baxay ama soonkii ka taga cudurdaar la-aan ilaa wakhtigiisa uu ka baxay waxaa laga rabaa buu leeyahay shiikhu inuu taacaadkii kala badiyo yacni xataa sunnadii maaragtay salaada iyo sunnadii soonka iyo inuu badiyo oo dembi dhaaf alle uu weydiistoo badiyo oo camal saalixa uu badiyo oo alle u toobad keeno taasaa laga rabaa buu leeyahay laakiin sakada xaalkeedu waa uu duwan yahay wuxuu leeyahay haddii qofku sakada uu dib u dhigo kadibna uu toobad keeno sakadii waa uu bixinayaa buu leeyahay oo waxaan leenahay sakadii bixi maxaa yeelay sakadu wakhti go-an malahan buu leeyahay oo aan la dhaafi karin oo qofka la leeyahay bilhebel waa inaad bixiso qofkii marka dhinta isaga oo aan sakadii bixinin wehsi darteed ama maarata fududaysasho darteed sakadii ma laga bixinayaa xoolihiisii mase laga bixin maayo jawaabtu waxay tahay buu leeyahay sida nabadgelyadu ku jirtaahi allahna u cilmi badane in sakadii laga bixinayo xoolihiisa maxaa yeelay dad kalaa xaqoodu ku tacalluqay dad baa xaq ku yeeshay xoolahan marka xoolahan macnaha dadkii dhexlaaya keliyuu ma laho marka qofkii dimadiisi beri ma noqonayso sababto qofkii wuxuu dhintay isagoo aan sakadii bixinin xajkuna sidoo kale haddii qofku uu xajkii ka tago isagoo awood u leh oo gaboodfal darteed uga tegay ilaa uu ka dhintay laga xajin maayuu leeyahay marka waa sidii salaadii iyo soonkii oo kale sababto qofkaas isagu inuu xajiyo maba rabin sidee looga xajinayaa buu leeyahay laakiin meeshan su-aal baa taaluu leeyahay dadkii isaga dhexlaayay inay xaj ka bixiyaan oy lacag dhiibaan si looga xajiyo oo xoolihiisa ay maaragtay wax ka bixiyaan si looga xajiyo mawaajib bay ku tahay shiikhu wuxuu leeyahay maya sababtoo ah xajkaas laga xajinayahay wax wax u taraaya maahan buu leeyahay xaq kaleoo dad kale ay leeyihiinna kuma tacalluqin sida sakada xaq kale ugu tacalluqay marka ibnuqayim buu wuxuu ka soo naqlina inuu leeyahay sidaasuu shiikhu taqriiriyey taas yaan ka diin dhiganaynaa wuu leeyahay ama kelmad nooceed oo kale ah adiladuna taasay ku tusinaysaa wuu leeyahay qofku marka waxaa waajib ku ah inuu allah ka cabsado maxaa yeelay haddii uu dhinto isagoon xajinin isagoo awoodu lahaa inuu xajiyo kun jeer haddii laga xajiyo dimmadiisu beri noqon mayso faa'iida koob iyo tobanaad waxay tahay in laga tago meeshii hoose oo meel sare la aado islaamka iyo iimaanka haddii leesbarbar dhigo iimaankaa sarreeya islaamkii baa marka laga bilaabay oo qof kastaahi waa dhici kartaa inuu islaamkii soo galo si daahiroo muuqata sida alla uu yidhi qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna acraabti waxay yidhaahdeen iimaan baa la nimid iimaanku waa darajo sare mugta waxaa la yidhi maya darajada sare ma gaarinine waxaad tidhaahdaan waan islaamnay dhaha culamada qaar baa yidhahda marka islaam afka keliya keliya ayuu ahaa laakiin sida raajixa waa maxay islaamkoodu inuu sax ahaa laakiin darajada ay sheegteen yaanay gaarin faa'iida laba iyo tobanaad islaamka iyo iimaanka farqi baa u dhexeeya sababtoo ah jibriil wuxuu yidhi islaamka iiga warran haddana su-aalka lagu weydiiyo wuxuu yidhi iimaanka iiga warran taasi marka waxay kutusinaysaa inay kala duwan yihiin waxaanan marka masaladan ka dhahaynaa buu leeyahay sida salafku ay dhihi jireenoo waxay leeyihiin haddii iimaanka keligiis la sheego islaamku waa soo dhex galaa haddii islaamkii keligiis la sheegana iimaankii waa uu soo dhex galaa alla wuxuu yidhi waradiitu lakum alislaama diina waxaan idinkaga raalli noqday islaamkii baan diin ahaan idinkaga raalli noqday iimaankii waa ku dhex jiraa marka meeshaas sidoo kale iimaankii haddii keligii la sheego islaamkii waa uu soo galaa wabashir almu'miniina marka alla uu leeyahay mu'miniinta u bishaaree dee muslimiintana waa ay ku jiraan oo in islaam meesha uu ku jiro waxaa kutusinaya camal baa meesha jira tu'minuuna billahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum jihaadkuna waa camal marka islaamku waa soo gelaya haddii iimaan keligiis la sheego ile iimaanan camal lahayn isaga laftiisu ma jire haddii laakiin labadoodaba laisla sheego iimaankii islaamkii hal meel lagu wada sheego islaamkii waxaa lagu fasiraa acmaashii muuqatay oo wax afka looga hadlo ah iyo wax xubnaha laga sameeyo ah iimaankiina waxaa lagu fasiraa acmaashii qarsoonayd oo ictiqaadkii qalbiga iyo acmaashii quluubta yaa laga wadaa iimaankii waa marka laisla wada sheego waxaana tusaale u ah xadiidkan hadda aan ku dhex jirno in marka iimaankii islaamkii laba macno lagu kala fasiraayo waxaa daliil u ah aayaddii suurat alxujuraat qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna walamaa yadkhulu aliimaanu fii quluubikum weli macnaa iimaanku qalbigiina sooma gelin waase la rajaynayaa inuu soo galo oo lamaada saasa carabi ahaan loo isticmaalaa mas'alo kaleu marka shiikhu galay oo aanan ku dheeraanaynin oo weli islaamkii iyo iimaankii ku tacalluqda faa'iida saddex iyo tobanaad arkaanta iimaanku waa lix tiirarka iimaanku uu ku taagan yahay waa lix sida soo hormartay arkaantaasina waxay qofka dhaxal siinaysaa inuu taacadii ku dadaalo si xoog loogu dadaalo oo allana uu ka cabsado faa'iidada afar iyo tobanaad qofkii inkira mid ka mid a arkaanta lixda ah qofkaasi waa gaal sababtoo ah wuxuu beeniyey wax rasuulku sal ll ly slam uu sheegay faa'iida shan iyo tobanaad waa sugid la sugaayo malaa'igtii oo ay waajib tahay in la rumeeyo su-aal baa halkan la isweydiinayaa buu leeyay shiikhu malaa'igta ma waxaan leenaha waa jismi miyaan leenaha mase waa uun arwaax keliya jawaabtu waxay tahay buu leeyahay ajsaam malaa'igtu inay ajsaam iyo qira yani malaa'igtu inay ajsaam iyo qara ay leedahay yaa saxa buu leeyahay oo alla waa kii yidhi jaacil malaa'ikati malaa'igta kii ka dhigay allah moogta la tilmaamayaa jaacil malaa'ikati malaa'igti ka dhigay rusulan kuwa la soo diray uli ajnixatin oo maaragtay u saaxiiba baalal iyo garbo mathnaa laba ah wa hulaatha warbac wuxuu yidhi rasuulku sal l slam aatat isamaau samadii baa qaylisay buu yidhi rasuulku sal lla ly slam wa xuqa lahaa an tayta inay qaylisana xaq bay u leedahay maa min mawdici arbaci asaabic maa min mawdici arbaci asaabica ilaa wa fiihi malakun qaa'imun lilaahi ow raakicun ow saajid afar farood booskii la-eg oo kasta oo samada ku yaalla malag baa jooga oo alla u taagan ama rukuucsan ama sujuudsan marka kaylada waxaa keena marka culays baa marka qabsaday samadii in marka ay qara ay leeyihiin oo jismi ay leeyihin malaa'igtii waxaa daliil u ah in jibriil uu rasuulka arkay sal ll ly slam isagoo lix boqol oo baal leh ama garab oo jihadii maarata dhinac dhan oo wax laga arkayo matala meesha qoraxda kasoo baxaysa oo kale iyo owdayba marka aad buu maarata u wenya dad kale marka waa uun ruux keliya malaa'igtu qowlkoodu waa baadi iyo munkar waxaana kasii daran kuwa leh waa iska maaragtay waa xoogag uun kuwa leh oo nafta insaanka ku jira oo adigu khayrka iyo waxaas maaragtay ka shaqeeya shayaatiintuna waxay leeyihin xoogag sharta iyo waxaas ka shaqeeya waa ay leeyihin bes wax xaqiiqa marka muuqato oo bannaanka taalla iyo ajsaam ma lehay leeyihin marka waa waa hadallo balaal ah oo laftoodu kufri ah oo haddii la yidhaha waa wax macno keliya ah oo xaqiiqo khaarijiya maba laha taasi waa nusuustii o dhan baa la inkiraaya marka nusuus fara badan oo kusoo aroortay arrimahaas yaa la inkiraayaa faa'ida lixi tobanaad waxay tahay inay lama huraan tahay in rusushii oo dhan la wada rumeeyo qofku hadduu hal rasuul uu rumeeyo oo rusushii kalena uu iska dafiro rasuulkiisii xataa ma aanu rumaynin ee waa gaal isagoo rasuulkiisii ku gaaloobay bay la mid tahay kadabat qowmu nuuxin mursaliin alla uu yidhi reer nuux waxay beeniyeen rusushiioy rusushii bay beeniyeen macnaha rusushii o dhan bay beeniyeen waa iyagoo haddee dee markaa nuux unbaa la jooga nuux bayna beeniyeen rasuul ka horreeyana ma jirin laakiin mid ka mid a rususha oo la beeniyaa waa dhammaantoodoo la beeniyey la macnata haddii kitaab keliya aad beenisana kutubtii oo dhan xaggiisa ka soo degtay adoo beeniyey la macnata faa'ida toddobayo tobanaad waxay tahay in maalinkii dambeeyey ee dadka la soo saarayay oo yowma qiyaamaha ahaa oo dadka loo soo saarayay si loo xisaabiyo loo abaalmariyo in la sugo marka ahlu jannadu ay maaragtay jannadooda geli doonaan ahlu naarkuna naartooda ay geli doonaan bacsiga marka iyo soo saaridda waxaa inkira mushrikiintii nimanka mushrikiinta dhammaantood way wada inkirsanaayeen alla wuxuu yidhi wadaraba lanaa matala nin baa laga sheekeynayey mujrim ahaa oo mushrikiintii waaweyneeda qoreysheed ka mid a annaga ayuu marka mathal noo muujiya buu leeyahay oo yacnii aniga awooddaydii yuu wuxuu ku shabbahay cajzigii dadka oo wuxuu ka dhigay waxa aan suurtagal ahayn in lafihii marka ay duugoobaan lasoo nooleeyo ilaa dadku saas ka arka moogta inaanay waxba ka qaban karin wax noocaas oo kale ah dadku awooddaas ma laha wanasiya khalqahu abuurkiisii hore daciifka ahaana wuuba iska hilmaamayba in dhibic biyaa laga abuuray wuuba iska ilowsan yahaaba qaala wuxuu yidhi marka masalka uu sheegaya marka waa maxay man yuxyi lcidaama waa tan ah marka waa hadalkan uu ku hadlay yaa lafaha soo noolaynaya wa hiya ramiimun iyadoo duugowday oo hadda maaragtay iska jejabaysa oo burburaysa markaasaa alla wuxuu ku yiri rasuulka sal ll ly slam waxaad ku tidhaahdaa qul yuxyihaa waxaa soo noolaynaya lafahaas duugoobay alladii ansha'ahaa awala maratin markii ugu horraysaba qofka la abuuraayey kii abuuray yo haddana soo noolaynaya marka allihii awoodda u lahaa ahaysiintii ugu horraysay soo celintana awood buu u leeyahay wa huwa aladii yabda'u lkhalqa alla waa midka khalqiga abuuray oo bilaabay suma yuciiduu kadibna soo celiya wa huwa ahwanu calayhi soo celintaana u sahlan haddii marka abuuriddii hore ay sahlanayd waadna ogoshihiin in hadda markii ugu horraysa laydin abuuraye soo celintaa ka sahlan inkastoo dhammaan ay alle u wada sahlan yihiin marka daliilka koowaad waa kaas oo lagu radinaayo dadka bacsiga inkirsan daliilka labaadna waa maxay alla qowlkiisu uu yidhi wahuwa bikulli khalqin caliim khalqi walba alla uu cilmi badan yahay sidoo marka uu wax u abuuro alla maarata asaa u cilmi badan wixii inuu abuuran alla awood buu u leeyahay seed marka u leedihiin suurtagal maaha marka in lafahan duugoobay lasoo nooleeyo markaas alla wuxuu yidhi alladii jacala lakum waxaa soo noolaynaya allihii idinkaga yeelay min ashajari alakhdari geedkii cagaarka ahaa naaran naar inkaga soo dhex saaray geedku markuu cagaaran yihi qoyan yahay dee qoyaan iyo biyo iyo dab meel ma isla galaan maya haddana indhahoodii ku arkeen iyadoo geedkii cagaarnaa dab lagala soo baxaayo oo waxbay maaragtay isgelin jireen oy isku warwareejin jireen markaasa dab uga soo bixi jira geedo mucayanoo iyagu isla yaqaanaan marka allihii awoodda u lahaa inuu yacni wixii yacni aan laga filanaynin in wax ka soo baxaan noocaasoo kale ah sida macnaha in wixii qoyanaayo cagaarnaa dab ka soo baxo oo kale allihii marka awooddaa lahaa waa uu awoodaa inuu shaygii hore u jiray laftiisii soo celiyo fa idaa antum minu tuuqiduuna marka waxbaad maaragtay ka shidanaysaanba dab baa idiin soo bax marka wax idinku qariiba ma ah waa kaasoo dab baa laga soo saaray geed qoyan daliilka saddexaad oo ku tusinaya maaragtay raddi la radinaayo kuwii bacdiga inkiraaya wa alla qowlkiisa uu yidhi awaleysa aladii khalaqa asamaawaati waalarda biqaadirin calaa an yakhluqa midlahum kii samaawaadka iyo arlada abuuray oo alla ah waanu awoodin inuu iyaga oo kale abuuro jawaabtu waa haa bala wa huwa alkhallaaqu alcaliim waana midka maaragtay abuuritaanka dhammaystiran oo wax la abuuro u saaxiiba oo cilmi badan inamaa amruhu amarka alle wax kale maaha idaa araada shay-an hadduu wax doono wa an yaquula lahu kun fayakuun waa inuu yidhaahdo ahaw wixii marka ahaw la yidhaahdo wayba iska ahaadaanba marka alle wax caajis gelin karaahi ma jiraan wax joogay hadduu inuu baabiyo rabo waa baabiyin karaa alle waxaan jirinna inay ahaadaan hadduu doono waa uu ahaysiiyaa wuxuu leeyahy marka shiikhu qisadii nebiyullaahi muusa ee fircoon ka dhex dhacday markii la badbaadinayay nebiyullaahi muusa iyo qoomkiisa fircoonna la halaagayay waxaa la faray inuu baddii uu garaaco markaasaa baddii kala maaragtay dhambalantay oo laba iyo toban dariiq ka samaysmeen oo qallalanoo lagu socon karo markaasaa reer muuse dhammaantood maarata ma wada mareen biyihii marka maxaa kala geeyo maaragtay dariiq la mari kara ka dhex sameeyey awooddaas allah iska leh sababta hadduu wax doono ahow buu yidhahdaa way ahaadaan masale ayuu baraarujiyey sheikhu kun fa yakuun iyo calaaqala leh oo dadku ku qaldamaan ka soco waxaan ugu waajibay buu leeyahy shiikhu inaan rumayno maalinkii yowmul aakhirka ahaa inkastoo cuquusha maaragta daciifka ahi ay fogaysanaysay leedahay sidaa wax baaba-ay loo soo noolaynayaa allana haddii uu wax doono waxaasi dhaqsaba way ahaadaan in kaanad ilaa sayxatan waaxidatan dhawaq uun keliya waa moogta buunkii la afuufayo waay moogta maa kaanad ilaa sayxatan waaxidatan dhawaaq moogi wax kale ma aanay ahayn faidaa hum marka iyagii jamiicun dhammaantood waa kuwa soo kulmay ladaynaa muxdaruuna la keeno marka qayladaas keliya yaa khalqigii o dhan maarata la wada imaanayaan alla marka dadkii inuu soo nooleeyo marka ay dhinteen kadib waa ay u sahlan tahay wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online